mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda tamarta iyo qiraadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeeray aalasha biyaha iyo musqulo laga hirgeliya xeryaha barkacyaasha bowdan kow iyo bowdan labo ee magaalada baydhabo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo qiraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey aalasha biyaha iyo musqulaha laga hirgeliyey xeryaha barkacyaasha ee bowdan waxaan booqanay kaamka bowdan two iyo one oo ay hay-adda d r c iyo wasaaradda oo iskaashanaya ay ka sameeyeen biyogelina toos ah ceel ay hay-adda d r c dayactirtay dabcan waxaad arkayseen goobahaas bulshada ku nool sida ay biyaha haatan nadiifta ay exceska ugu heleen awal aysan ugu lahaan jirin ka wasaaradna koley dabcan mas-uuliyadda ama istaraatiijiyadda noo degsan noo taala waxay tahay inaan mar walba xooga saarno in kaawanka barakacayaasha magaalada baydhabo ku yaalla bulshada ku noole inay helaan biyo joogta oo nadiif ah oo ku filan xaafadahooda ama goobaha ay degan yihiin ugu yimaado kuwaas oo ay kaga maarmahayaan biyo dhaamintii joogtada ahayd kharashka faraha badan ku baxay ayadda d r c oo mashruucan taabagelintiisa qaybta ugu lixaad ka badan ama ugu xooga badan iska lahayd iyo eeko oo iyagu fanka bixinaysa oo uga mahad celinayna runtii dadaalada ay ka muujiyeen kaawankaas bulshada barakacayaasha ay ku noolaayeen oo maanta biyaha saafiga ah helaya nadiifta ay ku filan sidoo kale aad arkayseen musqulo bulshadaas in looga dhisay goobahaas ay ku nool yihiin oo si casri oo habaysan loo dhisay sidoo kale haatan waxaan ku sugannahay iskuulka model oo ah goobaha waxbarashada aan oran karo goobta keliya dee hooyada ama hooyada iyo aabahaba u ahayd magaalada baydhabo dadka ugu badanaa bulshada qaybaha hadda ugu wax soo saarka badanna soo saartay runtii waxaanu muddo haatan ka wadnay inaanu ceelka ku dhex yaal iskuulka oo bulshadu ka cabta ama ardaydu ka cabaysay inaanu dayactir ku samayno si biyo nadiif oo ku filan iskuulku u helo haatana dee sidaad indhaad indhihiina ku arkayseen wasaaraddu waxay ku guulaysatay iyadoo hay-adda asf la kaashanaysa in taasna ay maanta taabagal noqotay oo loo dhammaystiray ceelkaasu wixii agab oo dhammaan u baahna iskuulkii iyo ardadayna ay si fiican oo qurux badan maanta uga faa'iidaysanayaan taasna hay-adda asf nooga mahad celinay ujeedka kormeerka ayaa ahaa sidii loo kurgeli lahaa siday u shaqaynayaan dhismayaasha ceelasha iyo musqulaha ee dhowaan halkaasi laga hirgeliyey iyo sida ay dadka ku jira kaamamka ay ugu faa'iidaysan lahaayeen ceelashaasi loo hirgeliyey